bismi illahi raxmaan raxiim hawlgadkaasi wallahi si wanaagsan buu udhacay annaku mar kasta anakoo daryeeleyna shacabka soomaaliyeed waxaan isku daynay si dhowrsan inaan arrinka u galo laakin ayaan daro markaan meesha usoo dhawaanay ciidamo halkaas kasoo jeeday iyaa ciidamadii soomaaliyeed iyo kuwii aamusan intaba xabad ku ahay taa kadib waxay qasab noqotay ina xoog layskaga cabiyo halkaasina la qabto iminka ahaan arrinku waa arrin gacanteyda ku jira guulna waan ka gaadhnay
khasaare halkaasi ka dhacay maxaad inooga sheegi kartaa
khasaaro wallahi waxaana gaadhay nin baa naga cawirmay cawiraadiisuna imika ahaan dakhtarka iyo gacanta ku haya xaggeega waa ku jiraa xagga soomaaliyeed wixii dhaawac amba dhibaato gaadheyna iyo kana waxaa loo gudbiyey dakhtarada magaalada wixii kasoo baxana waanagana wax gaara oon ognahay dhimashona ma jirto waxaase jirtaa nimanka halkaasi nasoo maleeshiyaadka nagu aacay iyaka waa lagu qabtay iyo dhammaantood labaataniyo wixii saaxada moojaana labaataniyo askara waan ka haynaa ninka gurigiisa la beegsaday ee hogaamiyaashii hogaamiye kooxyadadii muqdisho ka mid ahaa ee gurigaasi degan axmed daaci isagu gacanta ma ku haysaan ninkaasi waa ka libday meesha waa ka tegay inta xabadii socotay iyo horteeda inuu dhaqaaqay allahu aclam laakiin ninkaasi imika ahaan ma hayno dawladda soomaaliyeed labada iyay kaga jirtaa anakuna sida ay hawsheeda iyo mas-uuliyaddeedu ay tahay waan kula jirnaa wixii dadaal la galayo dhanka khasaaraha waxaa jira warar sheegaya in tirada dhimashada ay toban kor u dhaafayso idinka wararkaasi ma haysaan maya ilaa al-aankaas arrinkaas anigu ma ogin howlgalkani waxa uu qeyb ka yahay howlgallo dowladda ay ciidamada amisom ay muqdisho ka wadaan oo la doonayo in hubka lagu soo aruuriyo amnigana lagu sugo marka maadaama hogaamiyeyaashani hore ee magaalada muqdisho la yaqaano goobaha ay degan yihiin marka hore maxaad ugu wargelin weyseen inay hubkooda soo wareejiyaan intaan weerar lagu qaadin waxaan u malaynayaa tallaabooyin badan kuwa qarsoon iyo kuwa cad inta badan waa lagu wada hadlay dawladda waa dawlad mas-uula xeerka ilaalinaysa shacabkeedana daryeelaysa anakuna mandatekeyga iyaan ku xisaabtamaynaa oo sheegaya inaan dawladdaasi u gargaaro oo wixii ay kala nooga baahato raggaasi sare iyo hoosba waa loola hadlay waxa arrinkani uu ku jiraana hawla taama oo magaalooyinka soomaaliya intay mas-uuliyaddeedu saameynayso hoseeya oo nabadgelyadu shacabka soomaaliyeed si ay usoo noqoto loogana tirtiri lahaa nimanka nabaddiidka ee soomaalida khalkhal iyo walbahaarka ku dilay inaan halkaasi ninaan dawladda ka soconi uuna qori gacantiisa ku haysan taasi waa tu hubaala aanan ujeedinayno baaq dhammaan xubnahay doonayana kasoo jeedaan ina dawladnimo la aamino dawladda xeerkeedana lagu socdo goobta haatan aada la wareegteen ee guriga axmed daaci waxaad sheegtay inaad kasoo qabateen dhowr maleeshiyaad oo idinla dagaalamayay marka waxa hub ah oo halkaas lagu soo qabtay ma jiraa fagaaraha waad ka arki doontiin meelo badan ina hub iyo rasaas wixii laga qabtay taasi waxaan u malaynayaa waa hawl iyadu cad dhammaan xubnaha halkaasi ku dadaalay kuwa soomaaliyeed iyo kuwa amisanna waan u hambalyenaynaa dadaal gaarana waan ka sugaynaa sidaa iyo meelo kale sidii howlgalgi lahaa